magaalada berbere weliba ay ku mid tahay magaalooyinka soomaaliya bulshada ku nool si qaali oo ka helayaan adeega korontada oo ah walyaabo unku muhiimsan nolola aadanaaga xilligan adduunyada un roogna taasna iyo qabad dhaqaale ee kinagati dad badan oo awood badan hayna si joogteena niskugu bii korna biilka korontada shirjaraajus magaalada hargeysa ku qabday wasiirka tamarta iyo macdanta somalilan axmed jaamac bare ayaa sheegay intii dhowaan berberi ku hirgeli doonaan mashruuc korontada qiimaha hooslan ka dhigowa taas maadaama uuse horey in ballan qaaday madaxweynaha somalilan oo hadda talada haaya xilligii doorashada wasiirkiiyo sidoo kale xusiintii meelaha dhibaatada korontada walla kuqobodow iyo ku midata magaalada hargeysa
shuruucu afar qayboodu waaweyn buu ka kooban yahay oy laba ugu muhiimsan yihiin ka koobaadi waxa weeye wax ka qabashada korontada hargeysa oo runtii iyadu gogolxaad u ah mashruuc weyn oo isku xidhka etoobiya iyo somalilan ee korontada gogolxaad u ah kaawanu ka wada hadalay sidii loo dardargelin lahaa iyo sidii looga shaqayn lahaa berbere oo ahayd waxa weeye meelaha aada leerhkooga looga cabanayay muddooyinkii u dambeysay madaxweynuhuna xilligii ololaha ku jiray uu ballanqaad halkaa ka sameeyey in dadka reer berbera ay heli doonaan koronto jaban mashruucani wuxuu ugu deeqayaa berbera waxa weeye waa labaatan milyan oo la doonayo berberada berbere korontadeedu in ay qiimaheyga hoos loo dhigo runtii weel banku lacagta wuxuu siiyey dowladda dowladdana uga mas-uula dowladduna shacabkay mas-uul uga tahay inay mashruucaasi u gaadho gacantooda shirkadaheenna korontaduna waxay gacanta ku hayaan korontadii magaalooyinkeena waaweyn iyaga waxaa loogu mashruuca loogu saboot gareynayaa waa inuu mashruucaasi gaadho gacanta dadweynaha oo ah in qiimaha laga jabiyo qiimaha laga jabiyo waxaanu isla garanay mashruucaasi inuu dhowaan ugu badnaan laba weeg gudaheed inuu hawada inaga galo oo la haysiiyo dabadeetana intii halkan aanu joognay bishii waxaanu qiimeyn ku sameynay baahida korontada ee magaalada berbere ka jirta waana lasoo eegay baahideeda insha allahu tacaala mashruucaasina wuxuu ka jawaabi doonaa baahida magaalada berbera ballanqaadku ballanqaad hadalla noqon maayo arrimaha ugu waaweyn ee aanu halkaa u tagnay ee aan safarkaa u gallay wuxuu ahaa ballanqaadkii madaxweynaha inaanu rumayno weel banka iyo shaqaalahayaga waxaan culays u saaraynay inuu qeybtaa berbere iyo kaga aadan ee kombanituugu inuu fulo haddana waanu xaqiijinaynaa insha allahu tacala dhawaan furi doono mashruucan korontada ee haddii lagu hirgeliyay magaalada berbere iyo weliba abuurasee fursado dad badan iyo kagaladana adeega korontada oo markii hore xaalad dhaqaale dartii ee awoodi waayeen